magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusaya shan iyo tobanka may oo ku beegan maalinta dhalinyarada soomaaliyeed waxaana kasoo qeyb galay suliin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan ka degmada beledweyne qeybaha kala duwan ee bulshada fanaaniin iyo dhalinyarada waxaana laga soo jeediyey aada loo dareemaa waayo waxa weeyaan waa maalintii ay dhallinyarada intay ku tegtay ay aasaaseen urur inay waddankooda ay cadowga ay ka dhiciyaan ay maaragta u halgaamaan kulligiina waa kay waddanka markaasi cadowga ka dhiciyeen ee taariikhna wuri dhallinyaradu waxa weeyaan waa cududda ee waddan kasta ama ummad kasta ay ku faafto ee xoogay wax qaban karta dhallinyartu hadday isku tegto way wax qaban jiraa way qabanaysaa hadday wax wanaajisi jiraanna way wanaajinaysaa hadday wax xumaysi jiraan way xumaynaysaa
iftiimee oo dhallinyarada u astraysan dhallinyarada waa la habaryaynaynaa waa la qaadanaynaa maadaama anaga maamooyinaa nahay dhallinyarada waa u badkeeni soo dhowaadanle oo saddex iyo tobankii Soomaaliyeed wuxuu soo gaarsiiyey gobollada koonfureed ilaa North East and West gumaysigii ula dhirinayay oo fara badan sida hadda uu dhow u dhex jiro ayaa diyaaradu saarnaayeen ugu dambeyntii waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee maamul goboleedka hirshabelle magaalada beledweyne waxaa jooga dhalinyaro aad aad u yar yar oo u baahan in wax badan loo qabto insha allah maamulka anoo ku hadlaya magaca hiirshabeelle qorshaha wasaaradda dhalinyarada isboortiska way noogu jirtaa inaan wax badan dhalinyarada u qabanno waana noo furan yahay waxaan kaloo adinkana inkula dardaarmayaa inaa walaalowdaan ciidanka la shaqaysii nabadgelyada ka shaqaynayo reer beledweyne waxaan kula dardaarmaya inay ayaga isku tashtaan laamiyada annagaa dhisanayno annagaa iscaawinayno keenna daawacan aan u tagno keenna jiran aan caawino haddaan annaga iscaawinin qof idin caawinaay male dadka noo yimid waddankaan male adinkaale dhallinyaradaa leh waddankaan ma aha markii ugu horeysay oo munaasabad lagu maamuusayey shan iyo tobanka may lagu qabto magaalada beledweyne bashiir cabdullahi cusmaan radio warsan beledweyne